mas-uuliyiin kudareerta wasaaradda tamarti oo kheyraadka biyo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo weliba iyo booqasho kormeerayo kaseedana dhismooyin kudareera keydka biyo iyo dhammaan eelate biyo ee magaalada baydhaba oo dhismoosho a gebagabaawe wasiirka wasaaradda tamarti oo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iimaan cali abdi iyo kormeershii weliba kaga heliyaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarti oo kheyraadka dowladda federaalk soomaaliya waxaana ku mid ay injineerada galanta ka hayaan howlo dhismo keydka biyo anka horeyn waxaana ku mid ah injineerada galanta ka hayaan dhismo iyo waliba faahfaahinku biyana sadayota shaqadiiyo gobdeen iyo muhiimadda keydka biyo iyo inglayiin deegaanada koonfur galbeed oo waxaan booqasho ku nimid aan kormeer ku soo samaynay mashruucii biyaha ceelasha oo ka kooban kow iyo labaatan ceel kow iyo labaatankooda ceel waxay u qaybsan yihiin saddex bays oo baysas waaweyn oo kan oo kale ah oo kan oo kale ah bayskan waxaa ku shubaya maaragtay toddoba cayl oo maaragtay meelo kala dhaadheer ku yaalaan hal meel biyaha soo keenayaan bays kaloo dhaxa oo aan soo gudubnay asna waxaad maaragtay ay ku shubaayeen lix cayl shan milyan kabacdi waxaa soo baxday lacagtu inay yar tahay waxaa laga dhigay labayo toban milyan soo infrastructurekan hadda aad arkaysaan labayo toban milyan ayaa ku baxday labada haantan hadda u jeedaan waxa weeye saddex kun oo mitir kuyub waaye idmiinis waxa weeye saddex milyan oo litir waaye mid kaloo aan soo aragnay saas kale saddex milyan oo litir waaye waxaan kaloo soo aragnay saddex boqol iyo saddex boqol waxaasoo dhan marka laisku daro waxa weeye maxaan kuu sheegaa lix milyan iyo lix boqol iyo sagaashan litir oo biyo ah waa fahmi kartaan biyaha cadadkaas leh horumarinta iyo biyo la-aanta ku jirtay maxaa ka jirtay baydabo inay kofar garaynayso waa la socotaanoo dad badan ayaa barakacyaal fara badanaa jira oo u baahan naftooda iyo biyo raqiisa oo nadiifa u baahan ayaa jira dhinaga kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamartiyo kheyraadka biyo dowladda federaalk soomaaliya yaa tilmaamay in mashruucan biyo keydka sida lafadaay lan hirgeliyey waxaan ku faraxsanahay inaan booqasho ugu nimaadno mashruucan oo gebagaboobay oo laga soo shaqeeyey muddo dheer injineerka iyo ay ka soo shaqeeyeen wasiirka koonfur galbeed iyo madaxweyne lafta gareen iyo dowladda koonfur galbeed iyo tafederaalku ay si wada jira iyagoo hal tiima hal yunida ay ka soo wada shaqeeyeen maantana aan rajaynayno in ay baahi tiri doonto biyaha magaalada baydhabo uusan oon ka jiri doonin guri walba uu biyo nadiifa heli doono ceelasha laga qoday waa labaatan ceel ka dambeyntii iimaan cali abdi wasiirka wasaaradda tamarti iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tilmaamay in keydka biyo uusan nagada doona ko ka filan baahiyo biyo ee degmada baydhabo iyo deegaanada hooskoyow mashruucan keedinta biyo ayaa ah kii aanka horey oo lagu hirgeli magaalada baydhabo bulshadan bulshaeed dhabaataysan ahaytii burbur badan laha mari laakiin seelahanka naga iloogi baahidii oo dawladdii oo unku baahnayeen shacabka seelaha ka nagay ahayti kambanigii oo loo kal ka hayay mashruucan gacanta ka hayn eed eed aan ma hasanyi haddii ilaahay haddii mashruucan waxaan oga shay la deerway fadaan in uuna shahaadooyin guddoonsin si daraad socoteen barnaamijkii oo korontadahay geekadan may rownay kii biyo wayba aan ballan qaadana bulshadanka nool deegaankan baydhabo ini hadda kadib manaha walbiyaawaadoon iyo buundada gaarigooy iyo walaay ma jira doonaan haddii ilaahay er haddii ilaahay er mashruuqan waqti dhoo la dahafure wayna wasaaradda siin ballan qaadase ini biyo boqolkiiba konton qiimaha la hadhamo doon oo hoos lahanaga doon